asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaana wanaagsan kheyrta qiimaha rahawada naga dhexleedha meel kastoo dal iyo dibadda aad naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada caalamiga ee somaali dsbronews dtcom kuna soo dhawaada warwixii dal iyo dibaddu ayna ka haynay oo aan hadahan aan qolida kasoo tabino shabakada caalamiga ee somaali dsbronews dtcom qodobada warka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siiraayo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa magaala xeebeedka berbera ku tegay socdaal ilaa hadda aan ujeedadiisa laga warhayn guddida qabanqaabada shirweynaha kulmiye oo si rasmi ah maanta ugu dhawaaqay xilliga uu qabsoomi doono shirweynaha xisbiga kulmiye madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyada puntland ayaa isna maanta u dhoofay dalka etoobiya ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan ayaa iyaguna la sheegaya inay maanta la wareegeen degmada holhol ee gobolka sool fadhiisina ay halkaa ka samaysteen gudoomiye iyo gudoomiye kaxigeen loo magacaabay bangiga dhexe ee soomaaliya afhayeenka madaxtooyada soomaaliya injineer yariisow oo la sheegayo in uu iska casiray xilkii afhayeenka madaxweynaha iyo la taliyaha madaxweynaha akhyaarta qiimaalaha wadanaga la xidhiidha intaasi waa qaar ka tirsan wararkaygii caawaanidahaynay oo kooban haatana ku soo dhawaada warkii oofisan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan president axmed maxamed maxamuud siiraaye ayaa safar qarsoodi ah ku tegay magaalada berbera safarkan oo ahaa mid aan hore loo sii shaacin ayaa madaxweynuhu markuu hargeysa ka baxayey waxa aanu sii raacin wasiiradii badnaa ee sii raaci jiray marka uu safar u baxayo dhanka kale baabuurta madaxweynaha ayaa ahaa mid kooban waxaana madaxweynaha sodaalkiisa ku wehelinayay taliyayaasha ciidamada booliiska iyo militariga somalilan ismaaciil shaqale iyo cabdilaahi fadal iimaan safarkan madaxweynuhu uga ambabaxay berbera ayaan la gelinin ujeedadii rasmiga ah ee ka dambaysa wararka aanu ka helayna safarka madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siiraanyo ayaa sheegaya in ay tahay mid shaksi ah safarka isaga ahi dhanka kale dadweynaha reer berbera ayaa ka war helay uun madaxweynaha oo ku sugan magaalada berbera wararka kale ee laga soo gaariya magaalada berbera ayaa sheegaya in mid ka mid ah baabuurta ilaalada madaxweynaha somalilan iyo baabuur kale oo shicib ay leeyihiin inay isku dhaceen iyadoo halkaasi uu ka dhashay khasaare soo kala gaadhay labada baabuur waxaanay wararku intaas ku darayaan in uu dhaawacna jiro wixii warare ee kasoo kordha safarka madaxweynahana waxaan idinku soo tamin doonaa baahinahayaga soo socda guddida qabaqabada shirweynaha xisbi xaakamka kulmiye ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay xilliga uu qabsoomi doono shirweynaha xisbiga kulmiye oo muddo dheer la sugayey fainta warkaas waxaa inoo haya yuusuf maxamed ismaaciil abubakar xaamud jibriil oo ah guddoomiyaha guddida qabanqaabada shirweynaha saddexaad ee xisbiga kulmiye ayaa waxa uu sidaasi ka sheegay mar uu shir jaraa-id maanta ku qabtay xarunta guud ee xisbiga kulmiye waxaanu xusay in shirweynaha uu qabsoomi doono siddeed iyo labaatanka bishan aynu ku guda jirno oo ku beegan maalinta isniinta isagoo intaa ku daray in xibnaha ergooyinka ah ay haatan hawshoodii gebageba tahay islamarkaana cidda dhiman la dhammaystiri doono maalmaha sabtida iyo axadda ee foodda inugu soo hayaa guddoomiyaha guddida qabanqaabada shirweynaha saddexaad ee xisbulxaakimka kulmiye waxa uu intaa ku daray in shirweynaha saddexaad uu socon doono muddo laba cisho ah shirkan jaraa-ideen maanta iskugu nibadnay waxa aan idiin sheegaynaa in shirkii xisbiga kulmiye shirweynihii saddexaad ee xisbiga kulmiye waktigiisii maanta aan odhan karno uu qabsoomayaan idin rabno inaan maanta idiin sheegno markaanu dhinac walba ka eegnay ergada soo xarootay eegnay waad arkaysaan in sawiradii la qaadayo waxaan go-aansanay hase guddi ahaan in shirkaasi aan ka dhigno siddeed iyo labaatanka bisha afraad oo ay ku beegan tahay maalinta ay tahay mondayda ama isniinta ah waxaan u malaynayaa in ergooyinka ka imanaya gobollada ay ku soo xaroodaan sida ugu dhaqsaha badan leh weliba aan leenahay gobollada fogfog ay ka mid yihiin ceerogaabo iyo sool iyo qolada seylac ka imanaysahayo labadaasiba intaasi sida ugu dhaqsaha badan leh ay u soo golaan hadduu lahayna gaadhsiiyo sabtiiyo xaddana ay ugu dambayn doonto wixii sawir la qaadayo isniintan hadduu lahayna gaadhsiin la geli doono ma garanaysaa shirkaasi furmi doono laba maalmoodna wuu soconayaa haddii aad rabtaan inaad ogaataan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaaliga soomaaliya mudane cabdiweli sheekh axmed maxamed ayaa maanta shir gudoomiyey kulanka joogtada ah ee golaha wasiirada xukuumadda federaaliga soomaaliya kaasoo lagaga hadlayay asbixinta gudoomiyaha bankiga dhexe iyo ku-xigeenkiisa golaha ayaa sidoo kale ka hadlay maamul samaynta gobolada iyo degmooyinka dalka iyadoo arintaasna go-aan laga gaadhay sida ay wararku sheegayaan kadib markii uu golahu dhegaystay soo jeedinta wasaaradda maaliyadda islamarkaasina uu dood ka yeeshay ayuu isku raacay ansixinta soo jeedinta wasaaradda maaliyadda ee ku aadan in xilka gudoomiyaha bankiga dhexe ee soomaaliya loo magacaabo bashiir ciise cali halka gudoomiye ku-xigeenna loo magacaabay maryam cabdulaahi yuusuf ra-iisul wasaaraha oo ka hadlayay dareenkiisa ku aadan uu ka hadlayay shirka golaha wasiirada xukuumadda federaaliga ee soomaaliya ayaa sheegay inuu aada ugu riyaaqsan yahay go-aanka golahu ku meelmariyey gudoomiyaha bankiga dhexe ee soomaaliya waxaana uu mar uu ka hadlayay ahmiyadda bankiga dhexe uu sheegay ra-iisul wasaaruhu in bankiga dhexe uu astaan u yahay maareynta daqliga dowladda iyo daafurnaantooda waxaa filaya ayuu ra-iisul wasaaruhu yidhi in qorshaha dowladda ee abuuritaanka hay-ado dhaqaale oo shaqaynaya oo la aamini karo ay wax ka tari doonto dadaalka ay soomaaliya ku doonayso inay kusoo ceshato sharafteedii ay ku lahayd dunida iyo dalalka geeska ba dhinaca kalena golaha wasiirada xukuumadda federaaliga soomaaliya ayaa ka dooday saameynta maamul gobolada maamulada gobolada iyo degmooyinka dalka oo golaha wasiirada ayaa isku raacay in wasaaradda arrimaha gudaha ay u xil saaran tahay fududaynta sameyn goluhu waxay aada uga doodeen ayaa lagu yidhi qoraal laga soo saaray shirkii maanta ee golaha wasiirada maamulada gobolada iyagoo garwaaqsaday ayaa la yidhi xaaladaha goobaha laga xoreeyey al-shabaab iyo baahyaha degdega ah ee loo qabo in maamulo loo sameeyo goobahaasi dhowaan la xoreeyey iyo kuwa kale ee la xoreyn doono golaha wasiiradu waxa uu go-aamiyey in wasaaradda arrimaha gudaha ay u xil saaran tahay sahlidda maamul samaynta gobolada iyo degmooyinka dalka iyo soo jeedinta usoo bandhigaysa golaha wasiirada oo markaa go-aan ka qaadanaysaa sidaas ayaa lagu soo gebagabeeyey qoraal laga soo saaray shirkii maanta golaha wasiirada xukuumadda federaaliga soomaaliya ay ku yeesheen magaalada muqdisho wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa u anbabaxay dalka etoobiya gaar ahaana magaalada adis ababa doctorkaas ayaa safarkiisa etoobiya waxaa ku wehelinaya wasiirada waxbarashada iyo amniga waxayna casuumad ka heleen sida la sheegay madaxda dalka etoobiya madaxweynaha puntland ayaa sheegay socdaalkiisa etoobiya inuu salka ku hayo ka qaybgalka shir ay iskugu imanayaan madax afrikaan ah oo ka dhici doona magaalada adis ababa ee xarunta midooda africa cabdiweligaas ayaa muddo ka badan toban cisho ku sugnaa gobolka mudug wuxuuna booqday shanta degmo ee gobolka ka kooban yahay isagoona sheegay inuu wax ka qaban doono baahiyaha kala duwan ee gobolka ka jira balse safarkiisii mudug waxaa dhaawac ku noqday dilkii labadii shaqaale ee ajaanibka ahaa kuwaasoo howlo shaqo puntland u yimid waxaana taas oo garoonka diyaaradaha ee cabdilaahi yuusuf lagu dilay dilkaas oo sida la sheegayo uu geystay askari ka tirsan ciidamada puntland dhinaca karare wararka laga helayay madaxtooyada puntland ayaa sheegaya in madaxweyne gaas uu madaxda sare etoobiya kala hadli doono muranka muddooyinka u dambeeya cirka isku sii shareeraya ee u dhexeeya puntland iyo somalilan iyadoo ay adis ababo ku sugan yihiin wasiirada arrimaha gudaha iyo dibadda ee somalilan sidoo kalena uu maalmo ka hor kasoo noqday caasimada etoobiya madaxweyne ku-xigeenka somalilan oo sheegay inuu etoobiya ka wada hadleen qabashadii ciidamada qaranka ee degmada taleex oo ay puntland ku tilmaantay faragelin iyo daandaansi dagaal akhyaarta qiimaale hawada nagala xidha guud ahaan intaa waxaan kusoo ilaxirayna war wixii dan iyo dibadda idin ka henay habeenkan caawa warkana waxaa si wada jira idinku soo tibinaya yuusuf maxamed ismaaciil iyo maxamed xasan daacad warkan ka xiga hortii waxaan idinkaga teginaa codadka la yaabka lahaa ee fu'aad cumar iyo heestii
Thank you. i